بsم الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين slى الlه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمaعين amا bعd qاla الإmam الbخariي رaximh الlه taعaalى suraة التغاbn والطلاq riwaayaة abi dhr alharawi sidaas waaye keyrkiis abu dhr keyrkiis aطalaaq ma aynan sheegin baab gaarayna u sameeyeen sidaasaana fiican bsm اllaahi الرaحman الرaحيim wqaala calqamaةu can cabdillaahi huwa cabdullahi bni mascuud waaye wman yuؤmin biاllahi yahdi qalbah huwa اladii waa kan idaa asaabathu hadday ku dhacdo musiibaة musiibo radya raalli noqonaayo wacarafa garanayo anaha min allah inay alla xaggiisa ka timid qofkaas waa qofka alla qalbigiisa uu hanuuniyey waman yuؤmin biاllaahi qofkii alla rumeeyo yahdi qalbah alla qalbigiisa hanuuniyee qofkaas qofkaa qalbigiisa la hanuuniyeyna waa qofka musiibadu inay xag alla uga timid garto oo markaa sidaas raalli ugu noqdon u caroonin allah subxaanaه wa tacaala qadarkiisa ayb oo u hogaansamo waqaala mujaahidu mujaahid waxa uu yihi atagaabunu yowma yajmacukum liyowmi اljamci dalika yowm الtagaabun habana ahlu اljannati ahlu jannihii waxa ay yacnii dageen ahla الnaari ahlu naarkii bay dageen ayb ama gabnu ahli اljannati ahla الnaari sidaana waa waa dabdi waa la dabdiyey iyadana gabnigaas marka asalkiisu waxaa weeyaan qofka marka badeeco ou haysto ee qaali ah wax yar looga gato lacag yar looga iibsado qofkaas waa la dagay ama waa la sirtay waa la sirsirtay sidaasaa dhahnaa qabniguna de wuxuu ku imaanayaa qof walba allah subxaanaه wa tacaala wuxuu uga sameeyey jannada iyo naarta meeluu fariisto meeluu ka fariisto booskii ahlu jannaha ay ku lahaayeen naarta gaalaa bedelayo oo ka qaadanayo booskii gaalku uu ku lahay jannadana qof mu'mina dhexlayo oo qaadanayo xadiidka nebiga sal ll ly slam sida uu tilmaamayo qabni kaas ka daran maa jira marka booskii aada jannada ku lahayd oo nin uu si fudud kaaga qaatay wax ka daran ma leh oo adigina aada naar iyo dab ugu jirto yowma yajmacukum liyowmi اljamci dalika yowm اtagaabun waa kaas marka waa maalinta laysdagaayo oo laysa siraayo waxa isasirmaduna de waxay tahay qofkii booskii fiicnaayo uu jannada ku yeelan lahaa aduu alla adeeci lahaa nin baa ka degaayo oo si fudud uga qaadanayo isagiina waa isdhaafinayaa booskiisii abni marka ka daran ma leh in irtabtum suuraة طlaaq u keenay marka wlaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum in lam taclamuu haddii aydan garanin waa ataxiidu ma xaydaysaa am laa taxiidu ama inaynan xaydaynin falaatii kuwa fallaa-i kuwa qacadna ka fariistay can ilmaxiidi xayd wallaa-i iyo kuwa lam yaxidna aan xaydin bacdu weli oo xaydba oon aan gaarin ama uunan ka imaanin faciddatuhuna halaaثatu ashhur kuwaas ciddadoodu waa saddex bilood oo bilaha qamariga ah ah ayb wixii ciddad ku saabsan wuxuu ku keeni doonaa kitaabu nikaax meelahaas gadaashiisa ayb suuraة طalaaq waqaala mujaahidu mujaahid waxa uu yihi wabaala amriha jazaءa amriha fadaaqad waxay dhadhamisay wabaala amrihaa arrinkeeda baaskiisa ay jazaa-a amrihaa waa amarkeedii abaalmarinteedii abaalmarintiisii bay dhadhamisay qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu baabun qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr huwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadaana leytu qaala xadaanii cuqayl huwa bnu khaalid alayli can ibni shihaabi qaal أخbrnي sاlm أنa cbdاللahi بن cmر رadي الlه عanهma أخbarah cabdاللahi بن cmر wuxuu u sheegay أnahu طلqa inuu furay imraأatahu xaaskiisa wahiya xaaئd iyadoo xayd qabto fadakra cmaru cmar wuxuu u sheegay lirasuuli الlahi sal اه عl slm nebigu arrinkaa u sheegay fatagayada fiihi rasuul الlahi sal اه slm nebiga arrinkaa aan sameeyey waa ku carooday dhexdiisa ثuma qaala waxa uu yihi liyuraaجicha ha soo ceshto ثuma yumsikhaa ha haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahirowdo oo ay xaydkan ka dhaqato uma taxiida ay xaysho haddana fatadhura ay daahirowdo fain badaa lahu hadday u muuqatay an yuطalliqahaa inuu furo falyuطalliqhaa ha furo daahiran iyadoo daahira qabla an yamasahaa intuunan taabanin ka hor fatilka taadaas alciddatu waa ciddadii kamaa amarahu اllahu siduu alla u amray naagaha in lagu furo ciddadii ou alla amray naagaha in lagu furo waa taasaa oo naagtii iyadoo xayd aan qabin oo daahira duhrigaas aan loogu tegin oon lagu jimaacin in lagu furo marka haddii lagu furo midkaas koow waa tirsane xayda u imaanayo waa ka dhaqatay duhriga labaad labo waa tirsane xayd baa u yimid waa ka dhaqatay waa xaydkii labaad kadib xaydkaa markay labaad ay ka dhaqato duhri bay gelay waa kii saddexaad duhrigeedii saddexaad u ahay markaan ka tirina kii lagu furay duhrigaas markay dhammaysato bes waa waa guurso kartaa iyadoo xaydka saddexaad dhexdiisa waa ku guurso kartaa ninkeeda wounan jimaaci karin maahane intay ka qubaysanayso ciddadii alla amray taas u ahay oo naagihiina aan dhib u ahayn laakiin haddii duhri lagu jimaacay lagu furo ama lagu furo xayd dhexdiisa waxay noqonaya inaan xaydkaas loo xisaabin oo maalmo ay sidaas uga qasaaraan oo duhriga ka dambeeya aan duhriga ka dambeeya loo xisaabin oo iyadii marka ay dhibaato gasho hadhow marka ciddadii inaan lagu dheeraynin xadiidka iyo suuraddana meesha iska mudaabaqeynaya waa awalka aayadda yaa ayuha nabiyu idaa طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna waaxsu lcidda ayb faطalliquuhuna fura liciddatihinna liqubuli ciddatihinna ciddadooda bilowgooda ku fura markay gelayaanba ku fura goormay marka geli karaan marka lagu furo duhri aan loogu tegin ayaa kow ciddadii bayba hore ka ay uga jirtaaba ayb baabunaya wixii dalqad hadda ma dhacee dalqadda xaydka iyo waxyaabahaas kitaabu dalaaqaan ugu tegeyna insha allah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna naagaha uurka le naagaha uurka leh waqtigooda ciddada u ah an yadacna inay dhigaan waay xamlahuna uurkooda oo kolka ay uurkooda dhigaan oo ay naagtii dhasho ciddadii waa u dhammaatay ama mid laga dhintay ha noqoto ama mid la furay ha noqoto mar hadday uurkii dhigto oo ay dhasho ilmihii waa u bis waay waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa qofkii alla ka cabsada arrinkiisao dhan alla wuxuu kaga dhigayaa fudayd yani waxay tahay amarka alle haddaad qaadato adiga dhibba ha kugu ahaado iyo culays haddaa amarka alle iska qaadato faraj baad helaysaa waana kuu fududaynayaa dhibkana alla subxaanahu watacaala wuxuu kaaga dhigayaa fudayd wa ulaatu laxmaali waaxiduhaa daatu xamlin mufradkeedu waa daatu xamlin midda u saaxiibka ah uurka ayb qaala markaa ulaatu iyada de mufrad ma laha macnaheedii ayuu mufrad ku keenay wa ulaatu laxmaali dhawaat laxmaali dhawaat mufrad maxaa u noqonaya daat laxmaali lafdigan ulaatu ma laga keeni karo isaga mufrad dabayb walidalika marka ulaatu waa waa mulxaq bijamci اmuanahi saalim mulxaq maxaa loo yidhi oo lanna mufrad oo isaga u horeeyey oo alif iyo ta lagu daray ma qabo ayb kada ulaatu waladisman qad jucil ulaatu iyo adricaat iyo kuwaasoo dhan maahan yani jamcu muanaf saalim ma aha waa mulxaq waa la haleeshiiyey qaala xadaثana sacd bnu xafsin qaala xadaثana shaybaan huwa bn cabdالرaحman الnaxwiyu can yaxya qaala akbaranii abu salamata wahuwa abu salamata bn cabdالرaحman bni cawf qaala waxa uu yihi jaءa rajulu ilى bni cabaas nin baa ibnu cabaas u yimid wa abu hurayrata jaalisun abu hurayrana ou fadhiyo cindahu agtiisa faqaala waxa uu yihi ninkii aftinii ii jawaab fi imra'ati naag shanigeeda waladad dhashay bacda zawjihaa ninkeeda kadib markuu dhintay kadib dhashay biarbaciina leylatan afartan habeen naag ninkeedii markuu afartan habeen mootanaay dhashay faqaala bnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi aakhiru اlajalayn muddatuhaa muddadeeda aakhiru اlajalayni labada waqti midka dheer waay oo fog yani naag laga dhintay waktigeeda mooqi meequu ahaa jiray markaynan uur lahayn afar bil iyo toban habeen haddii uur iyadoo leh laga dhintayna ibnu cabaas isaga wuxuu leeyahay kii badan ayaa muddo u noqonaya hadduu uurku badan yahayna uurkaa muddo noqonaya inay dhigto haddii uu badan yahay afarta bil iyo tobanku ay badan tahay oo muddada uurka ka dhimani ay bil iyo wax lamidoo kale tahayna afartii bilood iyo tobankii bay aadeysaa abcad اlajalayn ama aakhiru اlajalayn sidaasuu ibnu cabaas yidhi qultu ana abu salama wuxuu yidhi aniga waxaan idhi waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna aayaddaasaan anigana keenay oo waxaa uu ka wadaa marka naagtaani mar hadday uur lahayd uurkiina dhigtay waktigeedii bis waa dhammaaday maxaa yeele allah wuxuu leeyahay waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna qaala abu hurayrata abu hureyra waxa uu yidhi ana maca bni akhii anigu waxaan la jiraa wiilkan aan adeerka u ahay de adeer hadda issu qabiil maaha laakiin waa weynaantow ka wadaa abu salama waa yaray marka la fiiriyo marka anigu wiilkan adeerka aan u ahay yaan la jiraa buu yidhi oo isaga ayaa toosan agteyda oo aakhiru lajalayn maahane waa wadcu lxamli faarsla bnu cabaas ibnu cabaas yani abaa salamata buu ujeedaa faarsala bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu u diray hulaamahu inankiisiibuu diray kurayban kurayb ahaa addoonkiisii kurayb ee uu xoreeyey ayuu diray ilaa umi salamata umi salama u diray yas'aluhaa isagoo su-aashaa soo weydiinayo faqaalat waxay tihi qutila zawju subaycata alaslamiya waxaa la dilay subayca alaslamiya ninkeeda riwaayaadku laak waxay u badan yihiin maata ninkaas subeyca alislamiya yani naagtaa ninkeeda wuu dhintay ee lama dilin ayb wa hiya xublaa iyadoo uur leh ayuu dhintay fawadacat bacda mowtihi biarbaciina leyla waxay dhashay markuu dhintay afartan habeen kadib waa dhashay fa ankaxahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa nikaaxiyey wa kaana abusanaabil abusanaabil ibni backak wuxuu ka mid ahaa fi man khadabahaa dadkii soo doonay oo guur iyo waxaa kasoo raadiyey buu ka mid ahaa marka daliilkii bay sheegtay soomaaliyada wadculxamli bay ku tirsanee iyo midna ma aynan dhihin laakiin daliilkaa laga fahmaa jawaabteeda naagtaan afartan habeen iyadoo ninkeedu ka mootan yahaybay ayay dhashay nebiguna waa nikaaxay maxay ka dhigan tahay marka afar bil iyo toban lama sugaayo w marka oo wadculxamli baa u ah cidda tirsi ayb waxaa laga qaadan marka saxaabada inay masaaisha ka niqaashi jireen saxaabigu haddii uunan daliil markaas haynin in ijtihaad ou isticmaali ay isticmaali jireen xaquna inuu ayaga dhexdooda ku jiray haddii mid gafsan yahay midaa toosnaanayo oo xaqii bayaaninayo sheegayo ayb laba qof oo kale cilmi badan inay mararka qaar mas'alo ka wada hadli karaan saan waaye iyo amaynan saan ahayn haddaan aadaabta la gafaynin inay jirto iyadana oo hadda abu salama iyo ibnu cabaas ibnu cabaasaa weyn xagga cilmiga abu salamana waa ninka wax baraarujinayo ayb waxaa kaloo laga qaadanaya markii mas'ale lagu doodo ciddii markaas waa taqaanaa laysleeyaho adiladii iyo wixii bay garanaya in la su-aalo oo ahlu cilmiga la weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ayb haddii xaqa uu caddaado oo adiladii la sheegana bis waayo meel dambe loo la aadayo dambe male waa in iyada loo hoggaansamayo wa qaala sulaymaan bnu xarbin abu ayuub alwaashixi waxa uu yidhi wa abu nucmaan wa huwa moxamed bnu fadl asaduusiyu laqabuhu caarim qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can muxamadin qaala kuntu fii xalqatin xalqad dhexdeed ayaan ahaa xalqo fiiha cabdiraxmaan ibnu abi leyla ou fadhiyo wa kaana asxaabuhu yucadimuunahu cabdiraxmaan xertiisa iyo asxaabtiisana waa weyney jireen fadakaruu lahu waxay u sheegeen fadakara aakhira alajalayn yacni masaladanay u sheegeen markaasuu wuxuu sheegay aakhira alajalayn ayuu sheegay yacni wuxuu yihi naagtu hadday sidaan oo kale tahay waxay ku ciddo tirsaneen labada waqti mid ka dheer oo fog faxadatu waxaan anigu u sheegay marka cabdiraxmaan bixadiidi subaycata binti اlxaari ayaan u sheegay can cabdillaahi bni cutba ayaan uga sheegay oo yani sanad ou ninkaa ku jiron ka maqlay kaga maqlay qaala waxa uu yidhi fadamaza lii bacdu asxaabihi waxaa iqanjaruuftay ama yani saa yidhi aamus aamusa dhaheen yani saas iyo tilmaameen asxaabtiisii rag ka mida marka anada xadiidkan sheegay rag xerti ka mida ama asxaabtiisii ka mida ayaa waxay ama waa iqanjaruufteen ama sidaas ay yidhaahdeen aamus ayb fadamaza lii bacdu asxaabihi baa ay aamusiyeen qaala moxamedu moxamed waxa uu yihi fafatintu lahu ayb marka wxuu leeyahay meeshan fadamaza bidaadin mucjamati wamimin haqiilati wazaayin qaala bnu tin kada fi akari nusakh wamacnaahu ashaara ilayhi an iskut waa ii tilmaameenoo saasay yidhahdeen aamus yan damaza arajulu ayaa la yidhaha idaa cadda calaa shafatayhi qofku markuu labadiisa faruuriyood uu qaniino ayaa waxaa la yidhahdaa damaza ayb wanuqila can abi cabdilmalik anahaa biraa'i اlmuhmalati amara hamarani ay inqabada waa yacnii wejigooda kaduudmay oo waa isku urureen iyaga dhan warkaa markay maqleen ayb qaala moxamedu moxamed waxa uu yidhi fafatintu lahu ayb waan u dhug yeeshay ayb moxamed ibnu siriin waa gartay buu leeyahy fafatintu lahu waan u dhug yeesho arrintaa waa fahmay waxay ka wadaan faqultu waxaan idhi inii anigu idan haddaba markaa la jarii'un mid dhiiran ayaan ahay in kadabtu calaa cabdillaahi bni cutba cabdullaahi bni cutba haddaan aniga ku been ka sheego oo wuxuunan ii sheegin haddaan ka sheego waaba nin dhiiranaanba ahay aniga wa huwa fii naaxiyati اlkuufati cabdullaahi bni cutbana kuufa dhinaceedu joogaa ayb yani waxuu ka wadaa anu ninkaa been kama sheegin ayb fastaxyaa waa xishooday wa qaala waxa uu yidhi laakina camahu adeerkiis lam yaqul daaka adeerkan ayaa waayo cabdullaahi bni mascuud waay lanna waxaa la cabdullaahi bni cutbata bni mascuud cabdullaahigan aad ka maqlaysa adeerkiis cabdullaahi bni mascuud sidaa ma sheegin ma dhihin falaqiitu abaa caiyata ayaan la kulmay buu yihi moxamed malika bna caamir ahaa fasaltuhu waan su-aalay fadahaba wuxuu gudagalay yuxadiunii inuu ii sheegaayo xadiida subayca faqultu waxaan ihi hal samicta ma maqashay can cabdillaahi fiiha shay-an cabdullaahi bni mascuud oo mas'aladan wax kaga hadlaaya ma maqashay faqaala waxa uu yidhi kunaa cinda cabdillaahi cabdullahi bni mascuud agtiisaan ahayn faqaala waxa uu yidhi atajcaluuna calayha taqliida atajcaluuna ma waxaad yeelaysaan calayha naagta laga dhintay korkeeda attaqliida xaaladda adag walaa tajcaluuna ma yeelaysaan miya calayha korkeeda aruksata ruksada oo markay adag tahay oo iyagoo uur loo laba bilood camala haddii laga dhinto waxaad gaarsiinaysaan uu yidhi yacni inta kale toddoba bilood ayay ciddadeeda aada gaarsiineysaan hadda haddii iyadoo sideed bilooda laga dhinto ama sagaal bilood bishii sagaalaad ku jirta iyadoo haddii laga dhinto ay takhfiif iyo ruksadii ay haysato maxaa ugu diideysaan uu leeya midda adagba waa saaraysaan midda fudud maxaa ugu diideysaan marka mar haddii uur lagu tirsanayo nasiibkeed hadday u yaraatay hadday u badnaato ayb lanazlat suurat الnisaa alqusraa suurat nisaadii gaabnayd way soo degtay bacda duula midii dheerayd kadib ay soo degtay wa ulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna aayaddaasuu akriyay marka suurat nisaa اlqusraa tan waay suurat alaaq waay ibn mascuudna waa kaas marka aayaddii buu ku jawaabay ayb oo ibn mascuud inuu xadiidka subayca waafaqsan yahay meesha ka soo baxday marka marka saxaabada rag badan oo ka mid ah qabay abcad اlajalayn inay ku tirsanayso cali baa ka mid ahaa caba ibnu cabaas baa ka mid ahaa inkastoo la yidhaha qaarkood way ka soo laabteen ayb ayb xadiidkaasna marka uuna soo maray ayb suuraة الtaxriim suuraة lima تxarim bsm اllaahi الرaحman الرaحيim baab yaa أyuha الnabiyu lima تxarimu ma أxala اllah lak qال xdثna معاaذ بن فضالة qال xdثna هiشhام عن يحyى هiشhام هو بن أbي cabdاللh الdstوائي عن يحyى هو بن أbي kaثير عن بن حكيم عن سعيد بن جuبير أن بن عabاس رضي الله عnهma qاla في الxrاam iبن cabاas waxa uu ka yihi ninku haddii naagtiisa uu yihahdo xaaraana iga tahay yukafir waa kafaaro gudanaya kafaaro gud bou la imaanayaa oo kafaaraةlyamiin waqaala ibnu cabaas waxa uuna ibnu cabaas yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi swat xasana ayb qaala xadaanii ibraahimu bnu muusa marka de xaaraamta lafdu ninku hadduu yidhaha xaaraana iga tahay naagtiisu furiin miyaa mase ma aha kitaabu dalaaqaan ugu tegeyna hadda macalushaaki waxay tahay suuradaani iyo calaaqalalo qad farada allaahu lakum taxillata aymaanikum meeshaas uu ka rabaa marka qaala xadaanii ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamu bnu yuusuf wahuwa sancaaniyu can ibni jurayjin can caطaa can cubayd bni cumayrin can caaishaةa radia allahu canha qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalama nebigu wuxuu ahaa yashrabu inuu cabaayay casalan malab cinda zaynaba binti jaxshin agteeda wayamkuhu cindahaa agteeda ayuu nagaanayey fatawaada'tu waxaa heshiiyey aniga ana aniga iyo waxafsatu iyo xafsa ayay leedaha caaisha can ayatunaa midaanii dakala calayha ou nebiga u soo galo faltaqul lahu ha ku tiraahdo akalta waxaad cuntay akalta waxaad cuntay makaafiira xabag makaafiir waa wax xabagta camal ah wen geedaha korkooda saar saarana sidii xabag oo kale simiqiga in oo yacni riixdeeda kaasoo urayso inii ajidu minka waxaan kaa helayaa riixa makaafiira qaala waxa uu yihi laa maya walaakinii kuntu waxaan ahaa ashrabu inaan cabaayo casalan malab ayb malab ayaan cabaayey cinda zaynaba binti jaxshin zaynaba binti jaxsh agteeda falan acuuda lahu mana u laabanayo u yihi waqad xalaftu waan dhaartay laa tukbirii bidaliki axada cidna ha u sheegin arrinkaagaasna marka waan dhaartay buu yihi nabi ma cabaayo yihi waana dhaartay malabkii buu ka dhaartay ee cidna ha u sheegin buu yihi caaishuu sidaas ku yidhi marka ayb aati marka yani iyadiina ay sheegtay oo suuradda ay ku timid in tatuuba ila اllahi faqad sagad quluubukum in tadaahara calayhi faina allaha huwa mowlaahu wajibriilu wasaalixu اlmu'miniin waa ka ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay ayb inay sirti faafiyeenna nebiga waa loo sheegay ayb hadda aayaddaani marka hadda malab inuu nebiga ka dhaartay sheegaysaa naagtiisi inuu yidhi anti calaya xaraamun iyo ma maad cadda ma leh laakiin bacdi riwaayaat baa waxay leeyihin maariya iyuu nebiga la joogay markaasuu ka dhaartay inuu dib dambe ugu tago iyo waxyaabo noocaasna qaaraa sheego oo xafsa wuxuu ku yidhi laa tukbirii axada ana uma ibraahiima calaya xaraam diyaa fi lmukhtaara saasuu ku warina macnahaasayna marka u keenaan qisadan iyo mas'alada ay iskugu keenaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan tabtagii mardaata aswaajik qad farada allahu lakum taxilata aymaanikum qala xadaثna cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi wahuwa alweysiyu qala xadaثna sulayman bnu bilaal can yaxya can cubayd bni xunayni anahu samica bna cabaasi radia allahu canhuma yuxadid anahu qaala waxau yihi ibnu cabaas makahtu waxaan nagaaday sanatan sanad uriidu xaal aan rabo an as'ala cumara bna alkhadaab inaan cumar su'aalo can aayatin aayad famaa astadiicu ma awoodaayo an as'alahu inaan su'aalo heybatan lahu ka heybaysi aan ka heybaysanayo darteed ayb laba sanad ayaan joogay aayadaan rabaa inaan cumar su'aalo waa ku dhici waayey inaan su'aalo heybad aan ka heybaysanayo darteed marka dadka ahlu fadliga in laga heybeysto waa aaday u fiicanta laga xishoodo ayb mana ahan yani xishoodkii hadda madmuumka ahay kanoo kale ma aha ayb xataa kharaja ilaa uu baxay cumar xaajan isagoo xajinaya fakharajtu macahu waan la baxay falamaa rajacnaa markaan soo laabanay wa kunnaa bibacdi ariiqi jidkii qaar ka mida aan marayno cadala ila alaraaki geedihii cadayada ayuu xaggooda u leexday lixaajatin lahu xaajo ou lahaa darti ayuu ula leexday kaadi ama wax lamida qaala fawaqaftu lahu waan u istaagay xataa faraqa ilaa uu dhammeeyey uma sirtu macahu waan la soo socday faqultu yaa amiira almu'miniin waxaan idhi man illataani labadii naagood yay ahaayeen tadaaharataa cala اnabiy sal ll ly slam nebiga isu kaalmaystay oo min aswaajihi naagihiisa ka mida xaasaskiisa faqaala waxau yidhi tilka xafsatu wa caaishatu kuwaas waa caaisha iyo xafsu qaala waxau yidhi faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartee inhu sha'niye kuntu waxaan ahaa la uriidu an as'alaka inaan rabo inaan ku su'aalayey can haadaa kan xaggiisa mundu sanatin intii sanad ah famaa astadiicu ma aanan awoodaynin heybatan laka heybad aan kaa heybaysanayo darteed qaala waxau yidhi cumar falaa tafcal ha samaynin maa dananta waxaad u malaysay anna cindii aniga agtayda min cilmin cilmi inuu kaga sugan yahay fas'alnii su'aal fain kaana lii cilmun haddaan aqoon u leeyahay khabartuka bihi waa kuu sheegaya yidhi aniga saxaabada siday fiiri u ahaayeen yacnii aysan u takalluf badnayn oynan u waxa badnayn cumar wuxuu leeyahay waxaan aqaanana waa kuu sheegaya waxaanan aqoonina ma aqaanan ku dhahayayb de waa dadka cilmiga laga laga soo gaaray laga dhaxlay waay saxaabatu rasuulillahi takalluf ma aynan lahayn qaala uma qaala cumaru cumar waxa uu yihi wallaahi baan ku dhaartay inhu sha'niye kunaa fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeedaan ku sugnayn maa nacudu linnisaai amran waagii jaahiliyada aan ku jirnay naagaha ma aanan u yeeli jirin wax arin ahba yani naagaha qiimanna lama lahayn ayb xataa anzala allahu ilaa alla uu soo dejiyey fiihina iyaga shanigooda maa anzala wixii alla uu soo dejiyey wa qasama lahunna qeybtiina alla uu u qeybiyey iyaga oo ninkii laba naag qabo saddex qabo afar qabo inuu waktigeeda mid walba waktigeeda ay leedahay oo uu siiyo qaala fabaynaa ana fii amrin xilli anigu aan arrin ku jiro fabaynaa ana fabaynaa xilli ana aniga fii amrin arrin aan ku suganayo dhexdiisa ata'ammaruhu aan markaa yacni taladiisa aan raadinayo oo aan amarkiisa dalbaayo id qaalat imra'atii xaaskaygiiba waxay igu tidhi low sanacta kada wa kada haddaad saa saa yeeli talay siinaysaa yan haddaad saa saa yeeli lahayd qaala waxau yidhi faqultu laha waxaan ku idhi maa laki walima haahunaa adiga iyo waxa taladaan iyo sheekadaan iyo adiga maxaa iska kiin galay maxaa kaa galay talo taladaan shanigaan iyo adiga maxaa iskiin galay wa fiima takalufuki wa fiima maxaybow ahaaday takalufuki isku kalifaadaada fii amrin arin uriiduhu aniga aan rabo ah isugu kalife adiga faqaalat lii waxay igu tihi cajaban laka la yaab ayaan yaabayaa ayb acjabu cajaban ayaan yaabayaa laka adiga yabna alkhaaab yani la yaab ayaan kaa yaabayaa yaab baad leedahay maa turiidu an turaajica anta maa turiidu ma rabtid adiga ma rabtid an turaajaca in lagugu celiyo warka anta adiga hadalba in lagugu soo celiyo ma ogolide wa ina bnataka gabadhaada xafsana la turaajicu rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama gabadhaadii xafsana rasuulkay war ku celineen xataa yaballa yowmahu qadbaan ilaa nebigu maalintiisao dhan ou joogo isagoo caraysan faqaama cumaru cumar waa kacay faakhada ridaahu go-iisii buu qaatay makaanahu meeshiisuu ka qaatay xataa dakala calaa xafsata ilaa uu xafse usoo galay faqaala laha wuxuu ku yidhi yaa bunayatu gabadhayday inaki adiga la turaajiciina rasuula اllahi sal ly slam nebigaad warka ku celinaysaa miya xataa yadalla yowmahu qadbaan ilaa maalinkiisaas ou ahaado mid caraysan faqaalat xafsatu xafse waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay inaa la nuraajicuhu warka waa ku celinaa marka sheego waa sheegnaa faqultu waxaan idhi taclamiina ma og tahay annii aniga uxadiruki inaan kaaga digayo cuquubat allaahi alla ciqaabtiisa wa qadaba rasuulihi sala allahu calayhi wasalam nebigiisa caradiisa inaan kaaga digaya yaa bunayatu laa tagurannaka laa tagurannaki yaynan ku kadinin haadihi tan caaisha ujeedaa allatii middan oo acjabahaa xusnuhaa quruxdeeda iyo wanaaggeeda ou cajab geliyey xubu rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama muxuu idin dhige laa taguranaka haadihi tan yaanay ku kadinin alatii acjabahaa xusnuhaa yacnii ou cajab geliyey iyada wanaaggeeda iyo quruxdeeda ou cajab geliyey iyada ayb haada de mafcuulu bihi waaye waxay u noqonaya iyada yani waa iscajabisay oo kaleu ka wadaan middan iyada quruxdeeda iyo ay cajabisay xubu rasuuli llaahi sal l slam iyahaa ou cajab geliyey ayb middan oo nebiga jacaylka uu jecel yahay ou cajab geliyey iyaynan adiga ku kadinin ayb yuriidu caaishata buu ujeedaa ayb qaala waxa uu yihi uma kharajtu waan soo baxay xataa dakaltu calaa umi salamata ilaa aan umi salama usoo galay liqaraabatii minhaa qaraaba ii sugnaatay xaggeeda igaga ahaatay darteed ayaan ugu soo galay fakallamtuhaa waan la hadlay faqaalat umu salama cajaban laka ya bna alkhaaab la yaab ayaan yaabaynaa adiga shanigaaga dakalta fii kulli shayin wax kasta waa gashay xataa tabtagiya ilaa aada doontayba an tadkula bayna rasuuli lahi sal l slam wa aswaajihi ilaa nebiga iyo naagihiisii baad rabtaa inaad dhex gasha haddane wax walba waa gashay hadda waxaad maraysaa bay leedahay nebiga iyo xaasaskiisa inaad gasho ayb waayahay faakhadatnii wallaahi akhdan ayb faakhadatnii way iqabatay wallaahi baan ku dhaartay akhdan qabasho kasaratnii ee i jebisay can bacdi maa shay qaarkiis bay iga jebisay kuntu ajidu aan helaaye wax markaas ani niyadii iga jiroon helaaye on dareemaayey ay iga jebisay warkeedaas fakharajtu min cindihaa agteedaan ka baxay wa kaana lii saaxibun min alansaar nin ansaarta ka midoo saaxib ii ah ayaan lahaa idaa qibtu haddaan aniga nebiga ka maqnaada majliskiisa ataanii bilkhabari nebigu wuxuu sheegay isagaa iila imaanayo ii keenayo waidaa qaaba haddii isagu uu maqnaadana kuntu ana aatiihi bilkhabari nebiga cilmiga ou sheegay anaa u keeni jiray yani waa kala tookaysa jirnay ila dadka adduunyaa ku xiriirto marka wuxuu leeya maalinna isagaa nebiga la joogo maalinna aniga maalinkan aniga la joogo anaa akhbaarta u keenaayo maalinku isaga la joogana isagaa wixii nebigu sheegay salawaat ullahi wasalaamu calayhi isagaa ii keenaayey ayb ayb ninkiibaa marka wuxuu leeyahay ninkaas baan lahaa wa naxnu anaguna natakhawafu waxaan ka baqaynay melikan nin boqor ahaa min muluuki khasaan meeshaa khasaan boqoradeeda ka mid ahaa dukira lanaa naloo soo sheegay annahu yuriidu inuu rabo an yasiira ilaynaa inuu annaga nagu soo baxo dagaal noogu yimaado xoogaa shakigaas baa la qabay faqad imtala'at suduurunaa minhu laabaheenna iyo qalbigeenna dhan kaasaaba ka buuxay oo goormaa cadowga imaan doonaa ayaan niyada ku haynay faidaa saaxibii alansaariyu saaxibkayga ansaariga awaaba isaga oo yaduqu lbaaba albaabka garaacayo faqaala waxau yihi iftax iftax fur fur faqultu waxaan ihi jaءa alkhasaaniyu waxaan is ihi marka ma waxaa yimid ninkii boqorka dagaalkiisii la filaayey faqaala waxau yihi bal ashaddu min dalika war waxaas wax ka darana dhacay ictazala rasuulu lahi sal l slam aswaajahu nebiga xaasaskiisiibuu ka tegey uu ka dheeraaday meel gaara buu ka degey faqultu waxaan ihi raqima allahu anfa xafsata wa caaishata allaha careeyo caaisha iyo xafsa sankooda ayb faakhadtu thawbii maradaydan qaatay faakrujuu xataa ji'tu waan soo baxay waan soo baxay ilaa aan imid nebiga uga imid faidaa rasuulu lahi sal l slam nebiga waaba isaga oo fii mashrubatin lahu meel qol oo koreeyo oo meel taag saaran ama kor dabaq camal oo meel sareeyo qol koreeyo oo dhulka meel kore kaga yaallo ayuuba nebiga ku jiraa lahu isagu ou lahaa yarqaa calayha bicajalatin faidaa rasuulu lahi sal l slm fii mashrubatin ayuu ahaaday meel taagoo kore oo qol qowlad ah lahu isagu ou lahaa yarqaa ou koraayo calayha korkeeda bicajalatin deg deg uu ku koraayo wagulaamun lirasuulilahi sal l slam addoon nebigu ou lahaa aswadu madow calaa ra'si darajati qolka jaranjaradiisa madaxeedu taagan yahay faqultu lahu waxaan ku yidhi qul waxaa tidhi hada cumar bnu اkhaaab waa cumar ninkaani faadina lii waa ii idmay marka nebiga qaala cumaru cumar waxa uu yidhi faqasastu calىa rasuuli اlahi sal slm hada اlxadiid nebiga sheekadii baan uga sheekeeyey falamaa balagtu markaan soo gaaray xadiida umi salma sheekadii aniga umu salamana dhex martay tabasama rasuululahi sal l slam nebiga waa dhoolla caddeeyey ayb markii aan warkii umu salamo adiga wax walba waa gashay xataa nebigii iyo naagihiisii baad gelaysaa meeshaa markaan maraayo waa qoslay buu yiri nabiga sala allahu calayhi wasalam wa inahu isaguna lacalaa xasiirin darin korkeed ayuu yahay maa baynahu wa baynahu shay-un darinta iyo nebiga waxba uma dhexaynin wa taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisana wisaadatun barkin ayaa ah min adamin ka samaysan maqaar xashwuhaa waxaa lagu cubayna liifun ou yahay qumbe qumbahoo kale lagu cubay wa ina cinda rijlayhi labadiisa lugood agtoodana qaradan ayaa ah ayb geedkan qaradka waxaa la yidhaahdaa maqaarka marka la magdeynayo baalka looga xogo balaqa iyo hilibka iyo waxa ku jira asalka oo kale nacam geedahan marayga marayga oo kale nacam ayb qaradku kaas waa marayga oo kale nacam ayb qaradan ayb masbuuran oo markaa yacni la sibireeyey oo sibir iyo marka wax la mariyey ayb masbuuran ama masbuuran la la la iskorkor saaray la ururiyey ayb dhowr xaboo geedkaas ah oo iskorkor saaran wa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisana ahabun ayaa ah maqaar sibraar maqaar ka samaysan mucallaqatun la suray fara'aytu waxaan arkay ahara alxasiiri darintii iyo cawdii raadkeeda ayaan fii janbihi dhinaciisa ku arkay fabakaytu waa ooyey faqaala waxau yidhi maa yubkiika maxaa kaa ooyeysiinayo faqultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuul allow ina kisraa wa qaysara kisraa iyo qaysar fii maa humaa fiihi waxa ay ku sugan yihiin bay dhexdiisa yihiin yacnii waxa ay dhexdiisa yihiin bay dhexdiisa yihiin yacnii waxa aad og tahay oo nicmo ay ku jiraan wa anta adiguna rasuululahi baa tahay saanaad ku jirta adigana marka faqaala waxau yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam amaa tardaa ma ku raalli noqonaysidoo an takuuna lahum اddunyaa ayagu inay adduunyo qaataan ay u sugnaato walana alaakhiratu annagana aan aakhiro qaadano ayb xadiidka marka qiso dheer buu lahaa wa maxalushaahidka waxaa weeyaan qeybahaas hore oo ibnu cabaas su-aasha uu ku weydiiyey baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waid asara الnabiyu ilىa bacdi aswaajihi xadiiثa ilaa alkhabiir qaarkood buu war ku siraystay waa caaisha way faafisay marka inay faafisay nebiga waa la ogeysiiyey marka fiihi caaishatu can الnabiy sal l slam xadiid saasaa ku sugan baabka qala xadaثna caliyu qala xadaثna sufyaan qala xadaثna yaxya bnu saciidi qala samictu cubayda bna xunayni qaala samictu bna cabaasin radia allahu canhuma yaquul aradtu waxaan doonay an as'la cumara radia allahu canhu cumar inaan su'aalo faqultu yaa amiira almu'miniin man ilmar'ataani yaa waaye labadii naagood allataani labadaas oo tadaaharataa calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga isu kaalmaystay famaa atmamtu kalaamii warkayga ma dhammaystirin xataa qaala ilaa cumar uu ka yidhi caaishatu wa xafsatu baab in tatuuba ilى اllahi faqad sagad quluubukuma sagawtu waasgaytu miltu waay waa u iishay baa laga wada marka faqad sagad way iilatay waay waa qalloocatay labadiina qalbi litasgaa litamiila wain tadaaharaa calayhi hadday isku kaalmaystaan nebiga korkiisa faina allaha huwa mowlaahu allah ah midka u kaalmaynayo mowlihiisa ah wa jibriilu baa mowlihiisa ah wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda suusuuban baa mowlihiisa ah waalmalaa'ikatu malaa'igtaa mowlahooda mowlihiisa ah bacda dalika dahiirun intaas intaasoo dhan nebiga kuwa markaa garab u awaa iyo dhabar cawnun weeyaan tadaaharuuna tacaawanuuna ayb aada iskaalmaysanaysaan wqaala mujaahidu quu anfusakum awsuu anfusakum nafihiina u dardaarma waahliikum iyo reerihiina bitaqwa اllaahi alla ka cabsi waadibuuhum edbiya oo tarbiyeeya ayaddan marka amar baa ku jiro ninku inuu ehelkiisa tarbiyeeyaa la amray waana waajib tarbiyadaas quu anfusakum waahliikum naaran callimuuhum waadibuuhum waxbara tarbiyeeya oo edbiya ayb tarbiyeeya oo edbiya ayuu yihi nbyaa cali sidaas oo kale ayuu yihi calina radia allahu canhu ayb qال xdثna الxmaydiy qal xadثna سfyaan qal xadثna yaحyى بن سacيidi qala smعtu عubayd بna xunayni yqul samictu بna cabaasi yquul أradtu an أsأla cmra waxaan doonay inaan cmar su-aalo can اlmarأatayni labadii naagood alatayni tadaharata calى rasuuli الlah sal slm famakstu sanata ayaan nagaada falam ajid lahu mowdca meel kama aanan helin xatىa kharajtu macahu xaaja ilaa aan la baxay cumar isagoo xajinaayo falamaa kunnaa bidahraana markaan ahayn mari dahraan maru dahraan waa makay madiina meel u dhexayso waayo maka u dhow weliba ayb waadi faatma ayb meeshaas marka aan marayno dahaba cumaru lixaajatihi cumar wuxuu u baxay xaajadiisii faqaala waxa uu yidhi adriknii bilwaduu'i iikaan biy biyo iikaan fadragtuhu aan ku weyse qaato faadragtuhu waan waxaan ula haleelay bilidaawati buraashad fajacaltu waxaan gudagalay askubu lahu inaan ugu shushubaayo wara-aytu mowdican meel ayaan arkay marka meeshaas in lagu weydiiyaan arkay faqultu yaa amiira almu'miniin man ilmar'ataani lataani tadaaharataa qaala bnu cabaasin famaa atmamtu ma aanan dhammaystirin kalaamii warkayga xataa qaala caaishatu ilaa caaisha markaa xataa qaala ilaa uu yidhi cumar caaishatu waxafsatu caaisha iyo xafso weeyaan buu yidhi labadii nin ee labadii naagood ee nebiga sal ll slam xaasaskiisa ka mid ahayd ee iyagu markaas nebiga isu kaalmaystay waay waxay kutusay cilmiga marka dadka akaabirta in laga qaato si xikmad ay ku jirto iyo heybad iyo aadaab ay ku jirto looga qaato loo safro badan baa u baahan yahay markaibnu cabaas marka cilmiga faraha badan oo uu leeyahay wuxuu ku keenay da safar badan aada u dheer baabun ay hada kani baabun baab weyaan casaa rabuhu in طallaqa kuna an yubdilahu an yubadilahu azwaaja khayra minkuna qala xadaثna camru bnu cawn qala xadaثna hushaymu can xumaydi can anas qaala qaala cumaru radia allahu canhu ijtamaca nisaau nabiy sal l slam nebiga xaasaskiisaa kulmay fi lgayrati calayhi waxay u shireen oo ay u kulmeen nebiga inay u masayraan faqultu lahu waxaan ku idhi buu yihi marka yanii inay yidhaahdaan biilkii noo kordhi oo yanii xoogaa ay waxa nebigu ay waxwarsadaan waa shireen marka faqultu lahu waxaan ku idhi buu yihi marka casaa rabuhu in طalaqakuna an yubdilahu aswaaja khayra minkuna nebigu waxaa laga yaabaa hadduu a idin furo inuu alla ugu bedelo kuwa idinka idinka fiican fanaزlat hadihi اlaaya aayaddan baaba timidba iyadoo cumar alla oo waafaqay subxaanahu wa tacaala sidii cumar uu yidhi ayaa aayad ahaan usoo degtayba ayb suuraة tabaarak aladi biyadihi اlmulku التفاwت الاkتiلاaf waay iskhilaafka isbaraanberka ayb maa tarىa fي khalq الرaحmani min تafawut isdhaaf dhaaf ma ku arkaysid khalqiga alle ayb wax alla uu abuuray abuuristiisa والتafawutu والتafawutu waaxidu isku mid leh tamayazu takaadu tamayazu min اlغaydi taqaطacu ay go-go'eysa w jahanama iyadaa intay iscunto bay ka waa isgoogoyneysaa waxay ku dhowaaneysaa inay isgoogoyso manaakibihaa famshuu fii manaakibihaa jawaanibihaa dhinacyadeeda garbaheeda taddacuuna wa tadcuuna waaxidun isku mid wa mihlu tadakaruuna wa tadkuruun waqiila hada aladii kuntum bihi taddacuun ayuu fasiraa wixii aada sheegi jirteen waaye marka yuqaalu waxaa la yidhaha gawran qul ara-aytum in asbaxa maaukum gawran gawran maxaa waana aairan haa'iran biyihiinu hadday noqdaan mid dhulka ku dhumbado oo ayaga dhanba yacni dhulka galo oo guro haddii ay noqdaan yaa biyo macaan idin siinayo marka biyahan marka nicmo weyn waay xeer haddii la qodo la qodo meelaha ugu dhaadheer dhulka oo biyuhu ay fog yihiin waa an wax la gaari karo haddaa fiirsa haddii marka biyaha dhulka ku jira alla oo dhulka ku baabi'iyo cabsiiyo oo biyo meel laga yacni laga qoto la waayo yaa biyo macaanoo dadku ay cabaan see karana male qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum gawran faman yaأtiikum bimaaءin maciin gawran gaa'iran waa yuqaalu waxaa la yidhahdaa laa tanaaluhu ma gaarayso addilaau wadaamada haddii dhulkii biyaha hoos intay u galaan wadaamtuba ay gaaraynin kullu shayin shay kasto gurta fiihi aada hoos usii qodo ood usii gasho fa hiya maqaaratun god iyo waxaa weeyaan meel hoose maaء غawr وبئr غawr بmaنزilaة الزawri oo kale وhaaؤulaaءi zawr وhaaؤulaaءi sayf kuwan marka waa isku wasni isku macno maaha dabcan macna hadda ka hadli maayoayb وmacnaahu وhaaؤulaaءi ضayf وmacnaahu aضyaaf وزuwaaru ayb لأnnaha masdr weyaan miثl qowm cadl وqowm riضa وmaqnac ayb kelmaddaas marka gawran waa gaa'iran hadday biyuhu dhulka galaan oo ay ku guraan dhulka yaa idin siinaya biyo macaan wayaqbidna ayb yadribna biajnixatihinna garbahooda ayay laadayaan awalam yarow ila ayri fawqahum saafaatin wayaqbidna saafaatin waxay fidinayaan garbahooda wayaqbidna waa laadayaan raaricinayaan marka garbahoodii marna waa safayaan waa taagayaan wax lagu cibro qaata waa shimbirtan suuratu naxlina alla waa ku sheeg alam yarow ila ayri musakharaati fii jawi الsamaai ma yumsikuhuna ila maa yumsikuhuna ila اllah ayb wa qaala mujaahidun saafaatin basdu ajnixatihina garbahooda fidinteeda waa ونفuuri bal lajuu fii cutuwi wanufuur alkufuur annufuuru alkufuuru weeyaan laakiin kufuur waa gaalnimo nufuur laakiin macnaheedu waxay tahay didmo w xaqii bay ka didayaan waa iska laazim ninkii xaqa ka dido gaalnimo aadaa soo maha ayb kelimaadkaas buu marka ka fasiray suuradan suurat lmulki marka wax shardi bukhaari hadda waafaqsan oo xadiidkeeda ou keeno ma uunan keenin xadiid laakiin waxaa jira bimajmuuci duruqihi iska xasan noqon karo oo ahayd nebigu sal l slam inuu yidhi suurad soddon aayadood ah ayaa qur-aanka ku jirto oo qofkeeda u shafeecday qabriga ugaga shafeecday waa suuraddan marka suurat lmulki waa soddon aayadood qofkii akriyo macaanideeda fahmo ku camal falo ilaahay ku caabudo shafaacay u noqone qabriga su-aashiisa iyo fidnada qabriga suuraة nuun wاlqalm bismi اllaahi الramaan marka bismi اllahi الraxmaan الraxiim nuun xuruufta muqadacada bacd culamaana waxay dhaheen nuun waxaa laga wadaa malayga oo nibiriga malayga weyn ayaa la yihaa nuun laakiin hadda nuunkaani waa kuwii xuruufta muqadacada bay badan tahay bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waqaala qataadaة xard jiddun dhabnimo fii anfusihim naftooda ay ka tahay dadaal iyo dhabnimo nafsadooda dhexdeeda ay geliyeen waa qoladii beerta lahaa jirtay oo waxay ahayd waqadow calaa xardin qaadiriin waqadow way kalaheen calaa xardin go-aan adagay ku kalaheen go-aan adag oo ay goosteen ayay ku kalaheen iyagoo isu maleeya inay beertooda gaari karaan oy awood u leeyihiin waxay ahaayeen marka nin ilmo waxay ahaayeen aabbahood beerow lahay beertaas marka ou ou goosto fasalkaas ama ama sanad cuntadii ou cuni lahaa marka uu meel ka dhigto inta dheeraadka waa sadaqay jiri cuntadiisana meeluu ka dhigay jiri ilmihiiba odagii marka waa dhintay sidaasuu ahaa bacdi aathaarna waxay leedahay wuxuu samay jiray beerta marka la guraayo maalinta la guraayo masaakiinta waa iska imaanaya waa fiirinayna masaakiintaas buu marka wax siisii jiray wax u tuurtuuri jiray wiilashaani marka waxay yidhaahdeen beerta habeen aan gurno masaakiintuna subaxdii ha yimaadaan eber meeshii oo la guray ha u imaadaan saas saas is yidhaahdeen markaasaa alla habeenkiiba beerta wax u keenay duufaan beertii waa baaba'day markay subaxdii soo baxeen habeennimo wax raadiye ay is yidhaahdeen waa dhuusanna beertii waaba fahmi waaye ayb inaa balownaahum kamaa balowna asxaaba aljanna id aqsamuu layasrimunnaha musbixiina walaa yastatnuun ibnu teymiya marka wuxuu yidhaahdaa haddii xaqaas ou ahaa aqxaq waajiba oo zakadii ku waajibtay hadday ku tashteen inay zakada manciyaan waaba daran tahay ile waajib bay ka tageen soo maaha haddii ay tahay sadaqo iska tadawuco aabbahood bixi jirayna ee sadaqo tadawuca ninku waana bixi karaa waana iska dhaafi karaa maxaa sidaan loogu cadaabayna waxaa loogu cadaabay buu le xeeladaysiga taxayulka lugooyada ay masaakiinta lugooynayaan waa waxa loo cadaabaya ee ninku sadaqada sunnada hadduu doonana waa bixi karaa hadduu doona iska dayi karaa laakiin nimankan waxay cadaabka ku mutaysteen waxay tahay masaakiinta aan lugooyno subaxdii bay imaanayaan meeshii oo ebera oo dhaqdhaqan ha u yimaadaan taasa waxay tahay lugooyadaas baa xun oo qofka niya xumo niyad xumay tuseen marka wuxuu leeyahy waxaa lagu cadaabay waa xeeladaysiga waa xeeladaysteen habeen aan gurno subaxdii ha waayaan waa xeeladaysi soo maa xeeladaysigaa loo ciqaabay marka kitaabkiisa bayaanu daliil calaa yani calaa buطlaani taxliil ayuu sidaa ku sheegay waana istinbaad aada u fiican lana shay sunaa qofka inuu ka tago lagu cadaabi maayo bani aadamku marka inuu lugooyo ku fakero ay ku tashtaan dadku way xun tahay makri habeenkiia la maleegaa qof baa laysaga maqanya dad waxaa jira makri un u joogo oo habeenkii intaas makri iyo waxbay maleegayaan dad laga yaabo ilaahay iska baryaayo oo cibaadaad isaga jiro iska iska ama aan dulmigaba iska ilowsan inay dulmi u maleegayaan kuwaasi marka iyagana ilaahay baa ku maqan subxaanahu wa tacaala wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun markii nabiyullaahi saalix ay yidhaahdeen qaaluu taqaasamuu biاllahi lanubayitanahu waahlahu uma lanaquulanna liwaliyihi maa shahidnaa mahlika ahlihi wainaa lasaadiquun ayb wa qaala bnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yihi yatakhaafatuun yantajuuna iyagoo yani faqaayo asiraara siraysi war hoose wاlkalaam alkhafiya iyo hadal qarsoon iyagoo ku waramayaan oo ku faqayaan ayb inaa ladaaluun adlalnaa waxaan dhuminay makaana jannatina beerteenna meeshii ay ku taallay baan dhuminay oon weynay oon garan la-nahay wa qaala hayruhu hayrkii waxa uu yihi kasariimi faasbaxat kasariim kasubxi subxii oo kale noqotay insarama oo go-ay subax go-ay ay noqotay min alleyli habeenkii ka go-ay walleyli bay noqotay habeen oo kale insarama ka go-ay min annahaari maalinki wahuwa ayضa sarmigu waxaa la yidhaha kullu ramlatin bacaad kasto insaramad oo go-ay min mucdami ramli bacaadka intiisa weyn ka go-ay bacaad yar haddii sidaan uu yahay oo bacaadkii kale weynaa uu ka go-ayo kii kalena xaggoo kale uu ka bilowdo ayaa waxaa la yidhaha intaa yartaa waa waa goosin yar wsariimu ayضa almasruumu kii la gooyeyna waa lagu magacaabaa milu qatiili wamaqtuul facil bimacnaa mafcuul intaanoo macnaha isku keen maxay tahay un macnuhu go-itaan fa asbaxad waxay noqotay beertii ka sariimi wax la gooyey oo kale tudhinu fa yudhinuun wadduu low tudhinu fa yudhinuun turakhisu inaad ruksayso fa yurakisuuna iyaguna ay iska rukseeyaan inaad marka gaaladii marka waxay jeclaysteen inaad dabacdo oo iyaguna ay dabcaan oo xaqii marka laga tago makduum ayb fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa makduum wa kadiim maqmuumun isagoo la murug geliyey ayb walaa takun ka saaxib اlxuuti id naadaa waqtigii uu dhawaaqay isagoo markaa yani wahuwa makduum isaga oo caraysan oo isagoo yani la murug geliyey cafan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan cutullin bacda dalika zaniim qaala xadaثna maxmuudu qaala xadaثna cubayd الlahi bn musa can israa'iil can abi xasiin can mujaahidi can ibni cabaasi radi allahu canhuma cutullin bacda dalika zaniim qaala waxa uu yidhi rajulun nin oo min qurayshin quraysh ah waaye lahu wuxuu lahaa zanamatun kolon mislu zanamati shaati rida kolonteedoo kale saasoo lama dhahon waxaan ma aragtay rida ka lusho ya kalan kolon ninba si u dhahaa waa isku dhowdahay laakiin maa sha allah ayib oo yacni neefka macnaha waxaa loo jeedaa ka mid maaha iyaga sida wuxuu ku yahay bahashaas neefka ariga ka lulatoo kaleu ku yahay ayb qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaana marka qaar culamada waxay leeyihin weliid ibn اlmugiir u ahaa qaar waxay leeyihiin nin kale waaye almuhim qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan can macbad bni khalidi qaal samictu xaariata binta xaariثata bna wahbin alkhuzaaciya qaala samictu nabiya sal l slm yaquul alaa akbirukum miyaanan idinkugu warramaynin oon idiin sheegaynin biahli اljannati ahlujanna ma idiin sheegaa kulu daciifin mid kastoo taag daran mutadacafin la daciifsado mid kastoo daciifo mutawaadica oo dadkuna ay daciifsadaan low aqsama cala اllahi hadduu alla ku dhaarto la abarahu ilaahay oo u baarinimo fali lahay oo dhaartiisa oo u yeeli lahay alaa ukbirukum ma idiin sheegaa biahli الnaar ahlu naarka kullu cutullin mid kastoo xaqa ka qallalan jawaadin maalkulmin badan mustakbirin islow isweyneysiin badan macaani kalena waa lagu macneeyaa ayb ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yowma yukshafu can saaq yowma yukshafu can saaqin wayadcuuna ila sujuudi falaa yastaiicuun aayadda marka yowma yukshafu can saaqin waa nakiro ilahay hadda saaq loo idaafeeyey aayadda kuma jiro ayb walidaalika marka aayadda haddii laysku khilaafay tafsiirkeeda khilaaf baa ku jiro bacdu salaf waxay ku macneeyeen can saaqin can shiddatin maalin la feydaayo shiddo ayb tafsiirkaas marka ma wuxuu noqonayaa ta'wiil oo yacni saaqi marka waa saaq saaqi alle oo la awilay miyaana ma aha aayaddu maba ka mid ahaba sifaadka baabka yani aayaatu sifaat ma ka mid noqonayso manduuq ahaan leanna maxaa yeelay ma saaqan yaa iskale maba la sheegin banaan haddii la dhihi laha yowma yugshafu can saaqillaahi oo markaas la dhihi lahay shiddaa laga wadaa waxaa la dhihi lahay sax waay sifo allo loo nisbeeyaa la awilay saxaay noqon lahayd markaas laakiin yowma yugshafu can saaqin waaba la nakireeyey maalin saaq la feydi doono alla ma iskale yaale lama sheegin marka haddii aayadda laysku khilaafay ma ahan marka aayad sifaad alla ku saabsanoo laysku khilaafay ma aha leanna sifadu waxay sifo alla ku noqone in alla loo idaafeeyo shaygii meeshaana idaafo alla ma taallo ayb qofba dadka qaar baa waxay u maleeyaan marka inay tahay saas mana ahan marka saas laakiin aayadda tafsiirkeeda qolana waxay ku fasirta can shiddatin qolana waxay ku macnaysa can saaqin oo waxay yidhaahdeen can saaqi illaahi alla subxaanaه wa tacaala saaqiisa ayuu feydaa qiyaamaha waa calaamad ay mu'miniinta ku aqoonsanayaan munaafiqiintana aynan ku garanaynin mu'miniintii baa sujuudayaan munaafiqiintana loox baa dhabarkooda laga dhigaa xadiidka marka qoladan dambe marka oo aayadda sidaa u macnaysay xadiidka iyaga xoojinayo oo taageerayo xadiidka marka feere qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qال xdثna الlayث عن khالد بن يزيد عن سacيiد بن أbي هiلاaل عن زaيد بن أسلم عن cطاء بن يسار عن أbي سacيidi رضي الله عنه qاaل سمعت النبي sلى الله عليه لي وsلم يquuل ykشhiف رbna عan saaqihi rabigeen wuxuu feydi doonaa shanshadiisa saaq waa shanshada saaqa allana saaq maqluuq ma shabaho laysa kamilihi شhayء whuوa السamيiع الbصير yakshifu marka xadiidkan abi saciidin اlkhudri wax ta'wiiliyey male oo selafkaan aayadda marka tafsiiroo kale u noqon karaa marka yowma yaquulu yakshifu yakshifu rabunaa can saaqihi buu feydi doonaa fayasjudu lahu waxaa u sujuudaya kulu mu'minin wa mu'minatin mu'min kastaa iyo mu'minad kastaa u sujuudeyso fayabqaa kullu man qof dhammaantii waa baaqi noqonaya kaana ahaa yasjudu inuu sujuudayo fi dunyaa addunyada dhexdeeda riyaa'an istutus wa sumcatan ismaqashiin ninkii u sujuudi jiray waa harayaa fayadhabu wuxuu doonayaa yasjudu inuu sujuudo fayacuudu dahruhu dhabarkiisu wuxuu noqonayaa dabaqan waaxidan alwaax hal xaba ah oo kale dabaqan waaxidan hal dabaq ayuu noqonaa dhabarkaa wadeed waa la laabmi karaa dhabarkii baa wuxuu noqonayaa hal shay hal xaalad ayuu noqonayaa oon laabmaynin ayib xadiidkan marka bacdi riwaayaad baa waxaa ku timid yakshifu can saaqin iyadoo nakira ismaaciil imaam marka wuxuu yihi hadihi asaxu limuwaafaqatiha lafda alqur'an fi ljumlati duduub ahaan waxay waafaqay buu yihi qur-aanka de xadiidku inuu qur-aanka waafaqana waa dhacdaa xagga lafdiga inuuna waafaqin macnaha uu bayaaniyo ka waafaqana waa dhacdaa marka haddii alla uu can saaqin uu yidhi nakiraduna tafsiiray u baahan tahay xadiidku waa fasiri karaa maxaa u diidaya waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim xadiidku hadduu bukhaari ku sugnaadayna saasaa la rabay iyo sidaanaa fiicnayd iyo yani rasuulka waxa isaga ka soo baxaya afkiisa dadka ahwaa'dooda mawa ma ma maaha inuu u hogaansanaado dadkaa la rabaa inay ahwaa'dooda u hogaamiyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaan in la dhahan rabi lahayn iyo sidaan in la yeelaan rabi lahayn iyo lafdigan inuunan soo aroorin baa fiicnayd iyo leanna ishkaalba adinba nebiga uga aqoon badan tahay wax dhib keenayo rasuulka ma isagaa wax dhib keenayo ma dhahaayo ama ama sheegayo ayb ayb khaaabi marka meeshaan macaani taawiil iyo waxbuu gelaya tawiilaad uu sheegayo ibnu xajar ayuu ku fasiraya sideeda in loo daayo iyadoo alla aan laga ictiqaadinaynin makhluuq inuu shabaho ayb suurat lxaaqa bismi illaahi اraxmaan الraxiim xusuuma mutataabicatan israacraacsan waqaala bnu jubayr ciishatin raadiya yuriidu fiiha ridaa ayuu ujeedaa waqaala bnu jubayr arjaa'iha wاlmalaku calىa arjaa'iha dhinacyadeeda maa lam yanshaqa minha haddownan dilaacin maa lam yanshaqa minha intayna intownan dilaacin fahum iyagu calaa xaafatey fahum iyagu calaa xaafateyhi labadiisa gaarar ayay jiraan joogaan ka qowlika calaa arjaa'i اlbi'ri ceelka labadiisa dhinac waa dhinac marka waahiyatun wahyuhaa jileeceeda tashaququhaa dildilaaceeda waay samada ay dildilaacayso wاlqaadiyatu yaa laytahaa kaanat اlqaadiya almowtat اluulaa dhimashadii hore allatii mutuhaa aan dhintay lam uxya bacdaha maxaa la iisoo nooleeyey kadibkeed tii dhimashadii horeba may ahaato midii aniga ibaabi'inaysay oo aanan dib usoo noqonaynin alla maxaan saa u ahaan waay min axadi canhu xaajiziin axadun yakuunu qof ahaanaya liljamiici axadun axad yakuunu liljamiici wlwaaxidi yani lafdigan axad yakuunu liljamiici walwaaxidina waa u ahaadaa ayb famaa minkum idinka idinkama mid aha min axadin ay axadun qof qofkaas halow noqon karaa dad badanay noqon karaan wqaala bnu cabaas alwatiin uma laqaطacnaa minhu اlwatiin niyaadu اlqalbi qalbiga halbowlihiisa waay xididka dhiigga ku shubo wadnaha qaala bnu cabaas طagaa kahura waa batay ina lama طaga اlmaau wayuqaalu biطaagiyatina waa la yihaa biطugyaanihim iyaga yani qooqooda wayuqaalu waxaa la yihaha طagat waxay ku badatay calى اlkhuzaani malaa-igtii yani biyihii kaka shaqeynayeen malaa-igta roobka iyo biyaha iyo alla uu u xil saaray ayb dagat marka yaa faacilkii dagat aawa marka qisadan xoogaa ishkaalay leedahay leanna reer tamuud waxaa lagu halaagay qaylo soo maa sayxaa lagu halaagay iyaga qaylo qayladuna male malaa-ig oo qaylada qaybiso ama qaylada ma loo dhiibo ma maleh malaa-igtu biyaha kor ka imaanayay u qeybsan yihiin qaarkood xoogaa marka waa waa yani ma haddii la yidhaha daqad qayladii baa laga wadaa waxay ka qaalib noqotay al waxay ka badatay oy ku xadgudubtay cala lkhusaani kuwii haayey oo shaqadiaas loo dhiibay suwargal maaha ayb marka inaa lamaa طaga lmaau xamalnaakum fi ljaariyatina waa qowmu nuux waxaa laga sheekeynaya inaa lamaa طaga lmaau xamalnaakum fi ljaariya linajcalahaa lakum tadkirata wataciyaha udun waaciya ayb marka taas markaas de faacilku biyihii iyo biyuhuna de malaaigtii awel inay koobto loogu talagalay waa ka badatay oo allah cadaab ugu talagalay inay noqdaan laakiin sayxadu iyo iyadu saas maaha oo inuu isdhexgeliyaad moodaa waamaa hamuudu fa uhlikuu biaagiya aaqiyadaas marka midaan maa aaqiyada waa qaylo xadgudubtay un ee inaa lamaa daga lmaau daqad cala lkhusaanidu waa qowmu nuux biyihii lagu halaagay kama kamaa daga almaau calaa qowmi nuux ayb wagisliin maa yasiilu waxa dareero waaye min sadiidi ahli nnaar oo ah ahlu naarka malaxdooda iyo carunkooda ayb min ghisliin wa min ghisliin kullu shayin shay kastoo ghasaltahu aada dhaqday fakharaja minhu shayun uu ka soo baxay fahuwa ghisliinun waay ficliinu min algasli milu aljurxi waddabari dhaawaca iyo waxaa hambalaaluqa iyo waxyaabaha saas oo kale ah acjaazu naqlin usuuluhaa waay geetimireedka jiridihiisa baaqiyatin fahal taraa lahum min baaqiya ay min baqiyatin waay haraadi maku aragtay wax ka haro ayib wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabina